kadib markii lasoo gabagabeeyey kulan dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalooyinka malindi iyo mombasa oo ay lahaayeen mid ka mid a beelaha dega ismaamul goboleedka gaarisa gaar ahaana deegaanka ijaara ayaa waxa ay kasoo saareen go-aamo ay sheegeen in lalogo leeyihiin inay uga tashadaan aayaha beeshooda kulankan oo ay goobyo ka ahayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka aqoon-yahano ganacsato dhalinyaro iyo dumar ayaa halkaasi waxaa hadalla qaar ka mid oo ka jeediyey ay ku dheeraadeen ahamiyadda ay leedahay midnimadooda maraaj yuusuf oo ka mid a odayaasha halkani ka hadlay ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa odayaasha sharafta leh oo ka soo qayb gashay culimaadudiinka dhallinyarada gabdhaheenna dhammaan aad baad u mahadsan tihiin mahad kadib hadal badan ma dhihi kari diyaarna haddii hadda uma nihin waxayn hadli lahayn waan soo marnay maasha allah beesha waxay soo martay fadhi badan iyo tashi badan oo ka soo bilowday markii uu dambeysay malindi saddex laba maalin ka qabsoomay kadib bambaasaan usoo gudubnay usoo gudubtay beesha bambaasa markaa haddana shirkii laba maalin ka socday maantana ay tahay gebagabadii guul iyo midnimo iyo isku xirnaasha iyo muwaafaqa inaan insha allahu aan hayno sidaan u xoojin jirnay sidii nagula ogaa sida fiicneed biidnillaahi cabdulaahi bare oo ku hadlayay afka dhallinyarada ayaa waxa uu sheegay inay tahay muhiim in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka ee beesha iyo go'aamada iyagu ay gaaraan fadhiyadii saddexda maalmood soo qaatay ee mombaasa iyo malindi reerka reerkaas in la yidhaahdo inuu asaga fadhigaa uu lahaa walaalaha la dhashay reerkaas inuu dhan inay ogaadaan reerku inuu leeyahay madax asagu taladii ay ka soo go'do duqayda inoo hadlaysa kuwo kaloo inaga maqan dhammaantood waxaana habboon in qof walba waxa uu yahay lagu ixtiraamo ixtiraamkaana dadka wada keeni kara ama kala geyni kara gabagabadii kulankan ayaa cabdi maxamuud jaqlane oo halkani ka akhrinayay bayaan ay si wada jir usoo saareen odayaasha shirkani ku yeeshay magaalooyinka mombaaso iyo malindi ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in bisha soo socota ee novembar ay toddobiyo labaatankooda ay kulan ballaaran ay ku qaban doonaan deegaanka masalaani ee ismaal goboleedka gaarisa kaasi oo ay sheegeen in ay qodobo muhiima ay ka soo saari doonaan beesha reeqaasin ee shirka uga socday labada saddexda maalmood labada magaalo ee kale ah malindi iyo mombaasa waxay u mahadcelinayaan dhammaan shakhsiyaadkii iyo qoysaskii oba koraadeen ee hiilka iyo hooga la garab taagnaa reeqaasin inay helaan kursiga embiga ijaara kulanka reeqaasin wuxuu muddeeyey kulan ballaaran oo uu reeqaasin isugu imanayo inuu kaga tashado aayihiisa mustaqbal siyaasadeed taariikhdu marka ay tahay labaatan iyo toddobada nofembar iyo labaatan iyo siddeedda nofembar goobta uu shirku ka dhacayana waa masalaani haddii alla idmo maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa